waa hagaag dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan iyo si walba maqalka warbaahinta kusoo gaarayo waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak iminkana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka tartan aqooneedka andalus sanada kun afar boqol lix iyo afartan hijri oo sanadan aad ka wada dhegeysanaysaan warbaahinada islaamiga ee kalaha andalus iyo alfurqaan
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمره مع سيحيا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا تنسلوا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تكفر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق لننطلق إلى العلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegeystayaal waa xad taariikhdan ay ku beegan tahay sagaalka bisha sagaalaad ee ramadaan sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo sanadkan ay ku tartamayaan koob iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka kuwaas oo kala ah banaadir shabeellada hoose shabeellada dhexe jubbada dhexe jubbada hoose geedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayad islaamiga ah ee mudug caawas waxaa miiska iyo mikrofoonka andalus mar kale ku tartami doona shanta majmuuco ee ku jira ba kuwaas oo kale ah shabeellada dhexe jubbada dhexe galgaduud geedo iyo baay waxaan filayaa inay diyaargaroobeen majmuucaadka ka qaybgelaya barnaamijka waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo xarumaha idaacadda alfurqaan ku soo dhowaada mar kale barnaamijka tartan aqooneedka andalus
لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegaystayaal inta aanan gudagelin majmuucaadka ka qaybgelaya barnaamijka ogeysiis yar aan ka hormarin aan soo dhoweeya alustaad abuu ibraahim jasaak allahu khayran bashiir bismi illaahi raxmaan raxiim bashiir waxaa lay sidaan ogeyn waxaa jirtay Mhm.
majmuuco oo khadkeeda aan weynay teleefonkeeda aad iyo aad Een, marka waxaan ogeysiis ahaan ku sheegaynaa in caawa ay ka mid noqon doonaan Mhm.
majmuucada tartamaysa Ah, shantaa lix looga dhiga shanta ayaa lix looga dhigayaa insha allah waxaa kaloo xusin mudan in een, la ogaado Mhm.
xalay waxa la qaadanayay caqiide iyo siiro si fiican caawana taariikh iyo Mhm.
iyo mid kale la qaadanayay si fiican iyo almaktabaha Mhm.
marka iyagu waxay iska leeyihiin labadii su-aal xalay ka si xalay ka baaqatay iska leeyihin insha allahu tacaala baqmarka markay caawa galaan laakiin waxay ku laaban doonaan majmuucadoodii hore majmuucadoodii hore si fiican su-aashoodana maadaama ay iyagu gaar yihiin Mhm.
su-aasha ugu dambeysaan ka dhignay ee lixaad hadday soo galaan Mhm.
su-aasha lixaad iyagaas kale Mhm. Si marka fiican.
intaasan ku een, waxa ogeysiiskaasaan insha allahu tacaala ka horeysanina caawa marka waxaad ku darsanaysaa Mhm. majmuucada shabeellada mashmuucada shabeeladoos insha allahu tacaala goordhow barnaamijka ayaan gudagalaynaa insha allah ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعمدا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعمدا لم يحل لنا بأن نكسب من أهلينا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غرت نولا الغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا يا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose intaan soo dhaweyn ee dhammaan dadka xiriirka taleefonka ku jira insha allahu tacala waxaan ka codsanaynaa in ay si degan u dhageystaan idaacadda islamarkaana buuqa ay ka dhex fogaadaan insha allahu tacaala markan waxaan soo dhaweynaya majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhawaada عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته ay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose iyo nambarkoodii lixaad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga shabeellaha hoose sidee noo maqashaan وهي أصلا
haye waa yahay mar kale haatan sidee noo maqashaan
سلام شكرا
haye waxaa lambarka lixaad ayuu guddiga idiin qabtay oo ka imaanayay su-aalihii xalay inoo baxay ee su-aasha caawa idinka idinkugu horeysana waxay leedahay asmaa ullaahi tacaala indallat calaa wasfin mutacaddin tadamanat halaathata umuurin udkur ithnayni minhaa asmaa ullaahi tacaala in dallat calaa wasfin mutacaddin tadamanat halaathata umuurin udkur ithnayni minhaa waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واجباتي وتفضل معه وثبوت ذلك الاسم لله عز وجل. ثانيا ثبوت حكمه حكمها ومقتضاها
مركل كعلي
ثبوت ذلك الاسم لله تعالى. ثانيا ثبوت حكمه حكم حكمها ومقتضاها.
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celina insha allahu tacaala ayaa ustaad abu ibraahiim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahayd su-aashoodii koowaad macnaheeguna uu ahaa asmaaullaahi tacaala haddii ay ku tusto calaa wasfin mutacadin saddex arrimood ayay keensanaysaa laba ka mid a la weydiiyey si sax ay uga jawaabay sidaasi daraaddeed majmuucada wilaayada shabeellaha hoose waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markana majmuucaadkaba ayaan eegi doonaa majmuucada kale ee barnaamijka ka qaybgelaysa caawa insha allahu tacaala waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعرا لينشروا معارفا لينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا لتنسلوا فكل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تكفر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دينا.
haya nambarada kow ilaa iyo shan mid ka qabsada insha allah
نمبر لبا يا بسم.
nambarka labaad ee barnaamijka iyo su-aalaha ku xusanay mucaad majmuucada tartamayaasha shabeellada dhexe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada wilaayada shabeellaha dhexe sidee noo maqashaan هل حضر مقلوب.
haye waayahay waan ku daraynaa xaq ayaa u leedihiin haddii aadan maqlin ah inaad tidhaahdaan waxba ma maqalno haatan sidee noo maqashaan ها هذا سفيح.
haye waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay ayna yaltaqi nasabu abu nasabu abi bakrin maca nasabi nabiyi sala allahu calayhi wasalama ayna yaltaqi nasabu ab nasabu abi bakrin maca nasabi nabiyi sala allahu calayhi wasalama waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
إذا هدان اسكت بينه ومر ابن كعب.
mar kale ku celiya
وعاش جوابتي هدان اسكت در- اسكت بينه ومر ابن كعب.
haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixeen guddigan ku celina insha allahu tacala ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahayd su-aashoodii koowaad halkee ayay ku kulmaan nasabka abibakar iyo nebiga sala allahu caleyhi wasalam mura binu kacab waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada wilaayada shabeellaha dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markanna waxaan eegi doonaa maj- majmuucada kale ee barnaamijka ka qaybgelaysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud لننطلق إلى العلا إلى العلا لنهدي دوما أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاء الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيحيا أملا والمرء طول عمره مع شيحيا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا هيا انشروا معارفا هيا انشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا لكن سيوف كل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نهتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا إلى العلا لنأتي دوما أولا فنملة ونحلة أقسمتا أن تعملا ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا يا إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غرت دولا والأرض منها اقتبست يوما أقلت زحلا يا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى فامنحوا لمن رعى تفوقا waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan toos usoo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدونا haya nambarada mid ka qabsada insha allah وأمبرك السدحات برنامج شغفا nambarka saddexaad ee barnaamijka iyo majmuucada galgaduud asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada galgaduud sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آد أنا من الغنى aye waxaad qabsateen lambarka saddexaad ee barnaamijka oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa caawa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay axadu alkhulafaa'i araashidiina kaana safiira qurayshin fi ljaahiliyati faman huwa axadu alkhulafaa'i araashidiina kaana safiira qurayshin fi ljaahiliyati faman huwa waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta
jawaabtaas haddana isku dayna waa cumar ibn alkhadaab radiallahu canhu mar kale ku celiya
cumar ibn alkhadaab radiallahu canhu haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaa insha allah tacala ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahayd su-aashoodii koowaad mid ka mid ah khulafaa uraashidiin oo ahaa safiira qurayshin fi ljaahiliya cumar binu khadaab waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada galgaduud waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markana majmuucada xigta ayaan eegi doonaa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bay ننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمري مع شيحي أملا لينشروا معارفا لينشروا فضائلا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee bay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa dhuma haye tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay nambarada mid ka qabsada
lambarka shanaad ee barnaamijka nambarka shanaad ee barnaamijka ee majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bay haye macag assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada baay sidee noo maqashaan ma waxba kaa maqan haye waa yahay mar kale haatan sidee noo maqashaan
codka codka moobeelka waa liisaa
mar kale sidee noo maqashaan
si fiican si fiican haye waa yahay lambarka shanaad ee barnaamijka aad qabsateen waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay udkur halaathata asmaa'in licaasimati turkiya alqadiima udkur halaathata asmaa'in licaasimati turkiya alqadiima waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee bay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee bay jawaabta tartamayaasha majmuucada
istanbul istanbuliya haye istan islaambul alistaana islaan islaambul haye iyo alistanbuliya أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند شروق أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق إنه القرآن يثرينا بهاء ويبث الروح في كل خفوق ينعش الأجواء يحيي كل قلب صادق للخير يحياه يتوقي إنه القرآن وحي وكفانا بهدى القرآن للعبد الغريق دارنا كم حل في waa hagaag dhegeystayaal haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee baay jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allahu tacala alustaad abu ibraahim ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الورى
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee baay oo ahay su-aashoodii koowaad waxaad sheegtaa saddex ka mid ah magacyada caasimadda turkiga ee hore si saxaya uga jawaabi sidaasi daraaddeed majmuucada baay waxay ku guulaysatay toban darajo hambari ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay markanna waxaan eegi doonaa majmuucada xigta waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة haye nambarada mid ka qabsada insha allah لمبركا كواد برنامجك nambarka koowaad ee barnaamijka ee majmuucada tartamayaasha jubbada dhexe mucad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada jubbada dhexe sidee noo maqashaan
يعني
iyo waxaad qabsateen lambarka koowaad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay yuqaalu lam yali lkhilaafata haashimiyun ibnu haashimiyatin ilaa halaaatun udkur ithnayni minhaa يقال لم يل الخلافة هاشمي ابن هاشمية إلا ثلاثة أذكر اثنين منها وان فيليا إناد قراتين واد كسو جواب علين دونتان إن شاء الله tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqaadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
أنا بنسى حسن بن علي يا أمين بن هارون
mar kale ku celiya
حسن بن علي أمين بن هارون haddaba su-aashii koowaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaya insha allah tacala alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ahayd waxaa la yidhaahdaa khilaafada mutawaliin haashimiyun ibnu haashimiya ilaa saddex mooyaane laba ka sheegaa la yidhi waa xasan ibnu cali iyo alamiin ibnu haaruun waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markanna waxaan soo gelin doonaa majmuucada ugu dambeysa ee gedo لننطلق
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بي haye nambarka ugu dambeeya qabsada insha allah نمبر أفراد برنامج شخصي ay macad majmuucada tartamayaasha gedo iyo nambarka afraad
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada gado sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تسعة تسعة haye waxaad qabsateen lambarka afraad ee barnaamijka waxaana ku jira ilaa iyo laba su-aalood su-aasha idinkugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu horeysa waxay leedahay fii ayi sanatin zaada cuthmaanu fi lbeyti alxaraami wawasacahu fii ayi sanatin zaada cuthmaanu fi lbeyti alxaraami wawasacahu waan filayaa inaad garateen waad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah
واللحاد وهجري
mar kale ku celiya
سنة كيلو باتن اللحاد وهجري
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celinaa insha allah tacala alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee gedo oo ahay su-aashoodii koowaad waxaa la weydiiyey sanadkii cuthmaan radia allahu canhu uu kordhiyey beytulxaraamka oo uu ballaariyey sittun wa cishruun waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxay ku guulaysatay toban darajo hambari ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka tartan aqooneedka ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan kelimadii dhextaalka ahayd waxaa halkan inooga soo jeedinaya asheekh abu saciid azeylaci
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى عاو كلمتين وحن كدغانينا المسجد الأقصى في نفوس المسلمين masaajidka ama almasjid alaqsa ama baytulmaqdis muslimiinta qalbigooda ay ku jirto iyo mansilada shareecada islaamka ay ku leedahay een, allah subxaanahu watacaala kitaabkiisa munasalka ah aayaad fara badan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ku sheegay beytkaas ama dhulkaas barakaysan Een, suurat lisraa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير المسجد الأقصى الله وحو كتل مامي آيداس إنو يهي مسجد إلهي بركايي وحي أغغار كيسيئة سورة الأنبياء إلهي وحو إلهي سبحانه وتعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين آيدا سنلوح شيخ سبحانه وتعالى المسجد الأقصى iyo baytulmaqdis inay tahay dhul ilaahay subxaanahu watacaala oo barakeeyey suuratu saba ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين القرى التي باركنا فيها alle wuxuu tilmaamay subxaanahu watacaala inay tahay dhul la barakeeyey suuratlambiya aayad kale alle wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wanajaynaahu waluutan ila alardi alatii baarakna fiiha lilcaalamiin suuratu almaa-ida ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay nebiyulaahi muusa calayhi assalaam inuu ku yidhi qoomkiisa yaa qowmi dukhulu alarda almuqadasata alatii kataba allaahu lakum walaa tartaduu calaa adbaarikum fatanqalibuu khaasiriin aayaadkaas markan waxay noo caddaynayaan almasjid alaqsaa iyo beytulmaqdis iyo ardu filistiin dhul ilaahay subxaanahu watacaala uu barakeeyey ambiyadiis ay soo maamuli jireen diinteenna islaamkana aada u boorisay dadka muslimiintana quluubtoodii marna aysan ka baxaynin axaadiida rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam ku soo aroortay fii fadaa'ili almasjid alaqsaa wa ardi beyti almaqdis waa mutacadidatu ee jawaanib fara badan way ka hadlaysa laakiin hal xadiidan raba inaan barnaamijka daan ku sheego xadiidkaas oo fawaa'id fara badan laga qaadanayo waa xadiid alimaamu alxaakim raximahu llahu tacaala kitaabkiisa mustadrak uu ka soo saaray alimaamu dahabi iyo alimaamu alalbanina ay saxiixiyeen abu dar ayaa wuxuu leeyahay radia allahu canhu tadaakarna wanaxnu cinda rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam ayuhumaa afdalu amasjidu rasuulillaah sala allahu caleyhi wasalam am beytu lmaqdis waxaan isxusuusinay annagoo rasuulka sala allahu calayhi wasalam agtiisa joogna labadoodii kee fadli badan masaajidka rasuulka iyo beytalmaqdis faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam salaatun fii masjidii afdalu min arbaci salawaatin fiih wala nicma almusallaa huwa hal salaad oo lagu tukaday masaajidkeyda ayaa ka fadli badan afar salaadood oo dhexdiisa lagu tukaday meel lagu tukado meel aad u wanaagsan nicma almusallaa huwa masjidul aqsa waa meel lagu tukado meel ugu fiican waaye walayuushikanna an yakuuna lirajuli midla shatani farasihi min alardi xaysu yaraa minhu beyt almaqdis khayrun lahu min addunya jamiican nabigulaahi calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici doona ama waxaa dhow in qofka muslimka ay u sugnaato faraskiisa xariggiisa qadarkiisa oo dhulka ka mid ah meel uu ka arki karo beytulmaqdis inay u khayr badnaato adduunyada iyo dhammaanteeda xadiidkaas markaan dalaalaad fara badan iyo fawaa'id fara badan ayaa culimmada ay ka tilmaam in laga qaadanayo faa'iidada koowaad waxay dhaheen xadiidka waxaa ku sugan oo min calaami nubuwa rasuulku wuxuu sheegay beytulmaqdis oo markaas xur aan ahayn in muslimiinta ay qabsan doonaan waxaa kale xadiidka ku sugan saxaabada rasuulka radia allahu canhum ihtimaamka ay siin jireen beytulmaqdis inay weydiiyaan iyo salaada lagu tukado ajarka laga helayo waxaa xadiidka ku sugan dalaala baaliga calaa makaanati almasjidi fii nufuusi almuslimiin bal makaanati almasjidi alaqsa fi sharci alislaami makaanada almasjid alaqsa muslimiinta nufuustoodii ku leeyahay iyo nebiyulaahi moxamed sala allahu caleyhi wasalam sida u ammaanay iyo fawaa'id fara badan ayaa ku sugan saas darteed dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan waa inay dareemaan qadiyadda almasjid alaqsa marna kama baxayso marna kama faqayso oo qadiyatu lislaam alkubraa inay ka mid tahay qofka muslimka meel kastuu joogo inuu saas u dareensanaado walaalaheena muslimiinta oo falastiin haddii dhibaatada soo gaartay iyo markastana ay taagan tahay qofkas inuu u danqado inuu u duceeyo ilaahay subxaanahu watacaala iyaga iyo muslimiinta dhammaantood inuu faraj siiyo taasna ilahay aan ka rajaynayna inahu waliyu dalika walqaadiru caleyh wasala allahu calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin aad buu umahadsan yahay asheekh abu saciid aziilic ayuu kaasi ahaa iyo kelimadii dhextaalka ahaa barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barkeesan ee ramadaan barnaamijka oo ay sanadkan ka qeybgelayaan kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda tobanka kow iyo tobanka wilaayo ee kala ah shabeellada hoose banaadir jubbada hoose jubbada dhexe gedo baay bakool hiiraan galgaduud iyo wilaayada islaamiga ah ee mudug tartanka ayaan dib ugu laaban doonaa insha allah لننطلق إلى العلا لنبتدئ من أول
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة nucaad majmuucada tartamayaasha shabeellada hoose iyo su-aashoodii labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada shabeellaha hoose sidee noo maqashaan haye waa yahay mar kale sidee noo maqashaan
يعني
haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay mataa waqacat alhijratu aluulaa ila alxabasha wa kam kaana cadadu lmuhaajiriina fiiha mataa waqacat alhijratu aluulaa ila alxabasha wa kam kaana cadadu lmuhaajiriina fiiha waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta
السنة الخامسة من البيتة هو 12 رجلا وأربعة نسوة
mar kale ku celiya
وهي وهي بعد السنة الخامسة من البيتة رجل ولم يسمى عيان جدعنا عيان آخر
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celina insha allahu tacala ya ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose oo ahay su-aashoodii labaad goorma ayay dhacday alhijratu aluulaa ila alxabasha cadadka rag meeqay ahaayeen Een, wa kam kaana cadadu lmuhaajiriina fiiha haweenka iyo wax markaa isku jiraan waxaas jawaab saxayay ayay ka bixiyeen sidaasi daraaddeed majmuucada tartamayaasha wilaayada shabeellaha hoose toban darajo ayay ku guulaysteen hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose markanna waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيخ
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودولة ay mucaad majmuucada tartamayaasha shabeellada dhexe
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada shabeellaha dhexe sidee noo maqashaan
سيوناكس
haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura yatakararu fii sunani tirmidi wasa'altu muxamed bna ismaaciila faman yacnii yatakararu fii sunani tirmidi wasa'altu muxamed bna ismaaciila faman yacni waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
kay haddii aan isku dayno waa imaam albukhaari
mar kale ku celiya
su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayno waa imaam albukhaari
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaya insha allah tacala alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ahayd su-aashoodii labaad sunanu termidi waxaa kusoo laalaabta wasa'altu maxamed binu ismaaciil maxaa looga jeedaa marka albukhaari imaam albukhaari waa jawaab saxa
majmuucada shabeellaha dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe markanna majmuucada galgaduud ayaan soo dhaweynaynaa insha allah
فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمره مع شيئا أملا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mar kale soo dhowaada wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa dhowna mucaad majmuucada tartamayaasha galgaduud asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada tartamayaasha wilaayada galgaduud sideenna maqashaan
wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu si wanaagsan ayaan idin maqalnaa haye waa su-aashiinii labaad ayaa idiin soo hartay waana su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxayna leedahay sida tan limaada utliqa cala alxaafid ibni alqayim bihada allaqab ibnu qayim aljuusiya limaada utliqa cala alxaafid ibni alqayim bihada allaqab ibnu qayim aljawsiya waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta
jawaabta haddaan isku dayno aabihii ayaa madrasada jawsiya maamulo ka ahaan jiray
mar kale ku celiya
madar madrasada jawsiya ayaa aabihii maamulo ka ahay
haddaba su-aashii la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaya insha allah tacala ya alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ahayd su-aashoodii ugu dambeysay maxaa loogu idlaaqaa alxaafid ibnulqayim magaca amba laqabka ibnulqayim aljawsi lianna abaahu kaana qayiman calaa madrasati aljawsiya waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada galgaduud waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee galgaduud markanna waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada wilaayada islaamiga ee baay قلوبنا علومنا اهتدي بها مشاعرنا لنطلب علومنا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا
ay mucaad majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu majmuucada baay sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف عانى بنا haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay hunaaka ithnaani min dalabati shaaficiyi kullu minhumaa yusamaa birabiic famaa hiya anisba allatii ishtahara biha kullu minhumaa hunaaka ithnaani min dalabati shaaficiyi kullu minhumaa yusamaa birabiic فما هي النسبة التي اشتهر بها كل منهما وان فيلاياه inaad garateen oo aad kasoo joobcelin doontaan insha Allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay daqiiqadii barka way socotaa la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay jawaabta جوابت هذان كتب إن شاء الله تعالى وحنفلت الربيع بن سليمان الميلادي هي الربيع بن سليمان الجيزي
mar kale ku celiya
الربيع بن سليمان الميلادي هي الربيع بن سليمان الجيزي
haddaba su-aashii labaad ee caawa la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee baay jawaabta ay bixeen guddigan ku celinaya insha allah tacala ya alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee baay oo ahayd su-aashoodii labaad macnaheeguna uu ahaa waxaa jira laba ka mid ah ardaydii shaafici oo mid kasta lagu magacaabi jiray alrabiic birabiic marka nisbadaas ay caanka ku noqdeen mid kasta ayaa la weydiiyey labadaasi arday alrabiic binu sulaymaan iyo alrabiic almuraadi labaduba jawaab sax wey sidaasi daraaddeed majmuucada baay waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay markan waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada tartamayaasha jubbada dhexe اهدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا ay macaad majmuucada tartamayaasha jubbada dhexe majmuucada tartamayaasha jubbada dhexe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا يوم غلاستي يعني haye lambarka labaad ama su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay maalikiyun ciraaqiyun yuctabaru ashakhsiyata alshakhsiyata athaaniya fi lmadhabi alashcari faman huwa maalikiyun ciraaqiyun yuctabaru alshakhsiyata athaaniyata fi lmadhabi alashcari faman huwa waan filayaa inaad garateen oo aad kasoo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe daqiiqad iyo barka way socotaa la socda insha allah
haddii aan jawaabta isku dayno waxay noqonaysaa abubakar albafilani
mar kale ku celiya abubakar albafilani
haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe jawaabta ay bixeen guddigan ku celina insha allahu tacala yaal ustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo macnaheegu ahaa waxaa jira wadaad maaliki ah oo ciraaqi ah loo- oo loo ictibaariyo shakhsiyadda labaad madhabka ashcariga abubakar maxamed albaqlaani waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada jubbada dhexe waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markanna waxaan soo dhoweyn doonaa majmuucada ugu dambeysa waana majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo waa hagaag dhegeystayaal markan waxaa toos ugu jira majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowaada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دولة aye mucaad majmuucada gedo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu majmuucada gado sidee noo maqashaan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا أكسنا بذن مغلق haye su-aashiina labaad ahna su-aasha caawa idinkugu dambeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha caawa idinkugu dambeysa waxay leedahay kam kaana cumru shaaficiyi cindamaa xafida almuwada kam kaana cumru shaaficiyi cindamaa xafida almuwada waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo daqiiqadii barka way bilaabatay la socda insha allah
وحيدين الموطأ
ku celiyo
طبعا سنة أيو جنمك وحيدين الموطأ haddaba su-aashii labaad ee la weydiiyey majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo jawaabta ay bixiyeen guddigan ku celina insha allah tacaala alustaad abu ibraahim su-aashii la weydiiyey tartamayaasha majmuucada wilaayada islaamiga ee gedo oo ahay su-aashoodii ugu dambeysay waxaa la weydiiyey da-da imaamu shaafici markii uu xiftiyey muwada'a cashara sanawaad keliya waa jawaab saxa sidaasi daraaddeed majmuucada gado waxay ku guulaysatay toban darajo hambali ayaan leenahay majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا والمرء طول عمري مع شيئا أملا فينشروا معارفا ينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا فكل من سار بجد وصلاح انظروا لنملة تكفر دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا لم يحل لنا بأن نكسب من أهل يلا لننطلق أمس متى أن تعمل ألم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا هي إذا منه ما تعلموا تكاملا ومنه ما تعودوا تعاونا يا نبلا الشرق في علومها بالأمس غرت نولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هي إذا تجدد حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
waa hagaag dhegeystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay inta aanan soo gebagabeyn aan soo dhoweeyey walaalka mucaad iyo majmuucaadka lixda ah ee caawa waxa ay keensadeen hay mucaad aadaad umahadsantahay walaalkaa ee majmuucada caawa noogu horeysa ee barnaamijkii noo daahfurtay waxay ahayd majmuucada shabeellaha hoose waxaa la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada labaad waa majmuucada shabeellaha dhexe waxaana la weydiiyey ilaa iyo labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo hay sidoo kale majmuucada saddexaad waa majmuucada galgaduud iyana waxaa s- la weydiiyey ilaa iyo laba su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxaana ay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada afaraad waa majmuucada baay iyana waxaa la weydiiyey labadii su-aalood ay xaqa u lahaayeen waxay si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo aad iyo aad majmuucada shanaad waa majmuucada jubbada dhexe waxaa iyana la weydiiyey labadii su-aalood ee xaqa u lahaayeen waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo majmuucada lixaad waa majmuucada gado iyana waxaa la weydiiyey labadii su-aalood ee xaqa u lahaayeen waxayna si saxa kaga jawaabeen dhammaan su-aalihii la weydiiyey waxayna ku heleen labaatan darajo caawa maxay ka dhigantaha marka bashiiru caaw waxay ka dhima- waxay ka dhigan tahay in dhammaan majmuucaadka lixda ah ay caawa la yimaadeen min labaatan darajo oo aysan jirin wax su-aal ah oo soo laabtay ama mid ka mida majmuucaadka soo hareermaray aad buu umahadsan yahay walaalkeen mucaad ayuu kaasi ahaa habeen dambe ayaa inoo balanahayo mar kale insha allahu tacaala lixda majmuuco ee ku jira alif oo ku tartami doona miiskii mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus allah subxaanahu wa tacaala ayaan umahad celinaya noo suurtageliyay diyaarinta iyo tabinta barnaamijka waxaan sidoo kale umahad celinaya dhammaan tartamayaasha iyo dhegeystayaasha meel kastoo ay naga dhegeysanayaan waana barnaamijkii tartan aqooneedka andalus habeenkiisii sagaalaad caawa waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ينشر فضاء